qiimaha yaanyada suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa hoos u dhac kadib markii yaanyo badan laga keenay suuqyada qudaarta Beledweyne qaar ka mid ah haweenka magaalada Beledweyne ku iibiyo yaanyada ayaa ka warbixiyey isbeddelka hoos u dhac ee ku yimid qiimaha yaanyada marka kabsartoo kaleeto hadda waa normal laba doolar hal doolar ibaraa la gadaa barbarooniga asigana sidoo kaleeto waxaa la gadaa dhibic toddobo dhibic sideed basbaaska waa la mid hadda wax hoos u dhacay waxaa ka jira yaanyada yaanyada marka hore shan doolar lix doolar hadda waxay maraysaa laba doolar waana yaanya gaduud oo loogu isticmaala magaalada midda la dhoofiyo maaha dalagoo soo go-aa keenay yaanyada hadda way soo gadaa alxamdulilaah marka inay hoos u dhacda yaanyada suuqay soo wada gashay oo tabaceedaa badan sanadkan bulshadu waxay jeceshahay shaygu inuu raqiis oo dhulka yaalana uu ahayn qaali oo aada u sarreeyana uuna ahayn sababtay tahay marka uu qaali yahay dadku ma wada garan ma wada gado karaan laakiin markuu normal yahay qofkii wax haysto iyo qofkii xitaa ku hoos nool way gadan karaan marka alxamdulilah qudaarta hadda qaarkeedna waa normal yaayadaasoo kale hoosay u dhacday dalagadu soo wada go-ay maahee alxamdulilah inta kale way wanaagsan tahay jirgaanka yaanyada caddaanka waxay maraysaa afar doolar yaanyada gaduudka laba doolar iyo bar awalka hore yaan gaduudda lix doolar ay ahayd jirgaanka yaanyada hadda inay raqiisto waxaa u sababe way soo go'day alxamdulilaah biyihii badnaayoo dadku ku fatihi jiray way yaraadeen oo webigii hadda aad u hooseeyaa oo labadan sana naguma soo bixin alxamdulilaah marka beelihii awal looga cabsan jiray inay biibaxa soo baxdo oo biibaxa dalaga goysoo kale yaanyo lagu dhigay yaanyada marka beeraleyda si fiican u tabceen inay hadda hoos u dhacdo tabacaas badanaa keenay hoos u dhac weynaa jira lix doolar say u ahayd maalmaha laba iyo bar laba doolar ay maraysaa ubalna shan doolar afar iyo bar yaanyada waxaa sababay inay hoos u dhacaas imaato ubal dadka jidka biibaxaaxa xirtimaano hadda webigi waa noqon kudaartii dhan waa lawada keena marka taasaa sababta tan bulshada beledweyne yaanyada waa la gataa ama raqiis ahaata ama qaali ha ahaata waa gataa laakiin qaalka markay tahay kudaarta oo qarax ay tahay fiicanta madaxdayo iska yaalo qashwa markay qaali taho oo qaraxa ay tahanoo fiicanta jirgaanka yaanyada ayaa hadda maraya qiimo dhan laba doolar halka markii hore uu mari jiray qiimo lix ilaa iyo shan doolar